أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jamaadulawal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye beesha ansaartah ee hadameh ayaa ku dhawaaqday suldaan cusub oo beesha ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka kadib istishaadkii suldaankii beeshaas mucaaradka maamul goboleedka shahadla dirirkah ee jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe ruux soomaali ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey kamiin maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye abuu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi ciidamada mujaahidiintu waxay saaka duleedka degmada afgooye kamiin oogu dhigeen koliyo maleeshiyaad murtadiin ah kamiinka ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana xogta kusoo dhacday warqabadka andalus xaqiijinaysa in mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen gaari cabdibilaa oo qori dhashiikaa uu saaran yahay kolonyada murtadiinta ee kamiinka loo dhigay ayaa doonaya inay galbiyaan kolonyo sahay u siday saldhigga bilidoogle balse sahaydii ayaa dib loogu celiyey magaalada muqdisho kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay kamiin culus u dhigeen kolonyadii sahayda galbinaysay dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabishida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid a goobaha xabishida duulaanka ay kaga sugan tahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si adag loogu maqliyay deegaano ka fog degmada diinsoor sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen saldhigga murtadiinta ee makuudo ee magaalada baydhabo dhanka kale gobolka gaarisa ee ku horjira gumeysiga saliibiyadda kenya waxaa xog dheeraada laga helayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada saliibiyiinta kenya ee deegaanka kiwanja ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa oo ku horjira gumeysiga saliibiyadda kenya bakhtiga waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacna waa hal askari oo isla kufaarta kenya ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku horjira gumeysiga saliibiyadda kenya ayaa imaanaya xilli maalin ka hor howlgallo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiintu ay bakhti iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afartan iyo kow askari oo isugu jirtay kufaarta yuganda kuwa xabishida itoobiya iyo kuwa saliibiyiinta kenya mahadsanid abuu xasaan beesha ansaartah ee hadame ayaa ku dhawaaqday suldaan cusub oo beesha ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka kadib istishaadkii suldaankii beeshaasi wariyaheena caliyare ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya beelweynta hadamo waa qabiil ku suntan unusreynta islaamka iyo muslimiinta beeshan waxay gurmud iyo gaashaanba u tahay jihaadka ay hogaanka u hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka hana qaaday geeska qaaradda afrika tan iyo bilowgii jihaadkan beeshu waxay safka hore kaga jirtaa iska caabinta looga hortegayo saliibiyiinta soo duuliyaasha ah beeshan oo degta wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan baay iyo bakool waxay daruuslami ilaawaana u dhigtay cadowga xabashida iyo dabadhelafkoodii murtadiinta waxaan marnaba maanka muslimiinta ka go-in gurmudkii hagar la-aaneed ee aan loo kala harin rag iyo dumar ee ay beeshani ku garab istaageen gulufkii looga hortegayay soo duuliyaasha saliibiyiinta sanadkii labada kun labayo tobanka dirciyada iyo haliyeyada ka dhashay beeshan markii uu cadowga ku luudin waayey saaxaadka dagaalka ayay weerar fulinimo oo dhagaraysan siddeed iyo labaatankii bishii shawaal ee sanadkii hore ku beegsadeen ugaaskii guud ee beeshan ugaas cabdulaahi madyare allaha u naxariistee ka gadaal markii uu cadowgu xaqiiqsaday in dhaqan iyo dhallinyaroba hadamo aysan u kala harin jihaadka hase ahaatee beeshu halkeedii ayay kasii wadatay jihaadka dhanka kalena waxaa socday dadaallo ay beeshu uga arrinsanaysay sidii ay u dooran lahaayeen hoggaan dhaqan oo bedela ugaaskii shahiiday ugaas cabdulaahi alleha ka aqbalee shahaadadiisa waxaa la qabtay kulamo gaar ah iyo shirweyne aayo katashi ah oo la isugu keenay haldoorka beeshan oo isugu jira culimada waxgaradka aqoon-yahanada iyo hoggaanka dhaqanka is-aragyo dhowra kadib waxaa la isla meeldhigay kulan kamadambeys ah iyo madan lagu dooranayo ugaas cusub waa kan mukhtaar macalin cabdulaahi oo ka mid ahaa guddigii loo saaray daadihiinta doorashada arrintii aydahayti sacdiiba dareemasa ee walala dhasay hooba la era isku mashquul badanta ee may baliniisku kooyay meel kasta oo beela deganayti oo baa i bakoolhayd isku imaatankaasi may balaka dhasay guddo ka kooban labaatan ishan qof agaasimkii doorashadii intii landeerna hordhacya wali sida hantadii mayba waa meelaka baafadii insheegada maxay ayto wali la dhasa fadii meelila fadheeda fadii barnaamijka isagaaya macnaha guddi lan dhasi guddigaasoo ka kooban baa i bakool maadaama beele baa i bakool lamada qiibadba degaasa wulaada baa i bakool guddigaas may balan obaday muddo bal soddon shee macnaha bali soddon shee hooba dhammaadii bali kaleha kiyigdi maanaa dhagaaladii haharootiise degdeg a farxadle dadka maybwaa eed iyo eedaan daneeyaen saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa socday kulamo xiriir ah iyo wadatashiyo ku aadan doorashada suldaan guud oo ay yeelato beesha hadame in ka badan boqol iyo konton ergo oo isaga kala yimid deegaanada beeshu degto ayaa loo saaray inay dooraan cidda noqonaysa hoggaanka guud ee beesha hadamo maalmo saddex ah iyo habeenadooda oo doorashada loo fadhiyay kadib waxay beesha hadamo suldaan guud u dooratay maxamed xasan cabdi aadan suldaan maxamed wuxuu kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ku dhashay magaalada buurdhaxunle ee wilaayada bakool wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay muqdisho iyo buurdhaxunle waa nin shiikh ah oo wax badan ka yaqaana diinta islaamka wuxuu soo noqday guddoomiyaha ganacsatada magaalada buurdhaxunle markii uu soo baxay khabarka doorashadiisa waxaa dhammaanba deegaanada beeshu degto ka bilowday dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo isxaaq axmed xasan oo ka mid ahaa lajinadii doorashada oo aan kula kulannay gudaha howlka doorashada ayaan wax ka weydiinay qaabkii ay u dhacday doorashada honton iyo shan qof yaa la saaray macnaha ha dooradaayaan ugaaska ha dooradaayaan meel khaas ee kala lajey maha falanqeena laankila haada lahay macnaha haada lahay ugaaska guud haada faday iyo ha falanqeeya macnaha reer hadam aan haada lahay shuruudooyinga jira macnaha shuruudooyinkaaso macnaha eh ani laanki shuruudadaas oofsada lakaweela ugaaska guud laan alla laanki sharaa islaamkan ka safaysano oo markaasi maybu ah winaagdadan ku muugad oo hadamaban dhaladi yal weydiyaay dal i dibid meelila ku sheeno macnaha meelasa yaa hadafkahaay markii dembe laanki una doorani hadamaha dooradi yamaynagday ugaaska ugaaska guud ugaaska sheekh maxamed bunow xasan qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka suudaanka guud ee beesha hadamo ayaa hadda socota waxaana la filaya in xilliyada soo aadan si toos ah loogu caanushubo suldaan maxamed xasan cabdi aadan idaacadda islaamiga la andalusna waxay idiin soo tabin doontaa warbixinno iyo barnaamijyo la xiriira munaasabadda insha allah mahadsanid caliyare mucaaradka maamul goboleedkaasha hadalla dirirka ee jubbaland ayaa si adag uga soo horjeestay doorashada uu qabanayo murtad axmed madoobe yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya mucaaradka madaxa maamulka ashadala dirirka ah ee la magac baxay jubbaland ayaa si adag uga hadlay doorashooyinka uu iclaamiyey murtad axmed madoobe iyo xaaladda guud ee magaalada kismaayo qaar ka mid ah xubnahan oo shir jaraa'id gooniya ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka digay nidaamka doorasho ee uu shaaca ka qaaday axmed madoobe waxayna intaasi ku dareen in guddiga lagu dhawaaqay uu yahay hal dhinac qaar ka mid ah xubnahan oo shir jaraa'id oo gooniyaha ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka digay nidaamka doorasho ee uu shaaca ka qaaday axmed madoobe waxayna intaasi ku dareen in guddiga lagu dhawaaqay uu yahay hal dhinac cabdirasaaq cali dheere oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta riddada ah ee isu taagay qabashada xilka madaxweyne ee maamulka ashadala dirarka ah ee jubbaland ayaa kasoo horjeestay guddigaasi wuxuuna sheegay in guddiga axmed madoobe ku dhawaaqay uu yahay mid uu isagu samaystay oo uu doonayo inay ka shaqeeyaan sidii ay usii joogi lahaayeen kursiga madaxtooyada maamulkaasi wuxuu intaasi ku daray in maleeshiyaad badan oo daacad u ah axmed madoobe lasoo dhoobay jidadka magaalada kismaayo si iyaga loogu caburiyo taasi oo uu ka digay
wuxuu magacowday guddi uu ku sheegay inay doorasho ka qabanayaan jubbaland guddigaas oo ah mid isaga si gaar uu u leeyahay oo uu ku doonayo inuu mar saddexaad ku soo celiyaan sifo aan sharci ahayn wuxuu culays aada u weyn u saaray magaalada kismaayo meel walbana uu ciidan khayru caadi ah ku daadiyey isagoo ka dhigaya inuu amnigu ku xaqiijinayo balse ay tahay cabudhin cadaadis bulsho iyo khalqalgelin ku wajahan musharaxiinta wuxuu mamnuucay in lagu qabsado shir hoteelada magaalada kismaayo ama looga kaambeyn garan karin cidaan isaga ahayn wasaaradda amniga ee jubbaland waxay soo saartay warqad u muuqatay iclaan dagaal oo lagu wajahayo musharaxiinta sheegtay inay u tartamayaan doorashada ka dhacaysa jubbaland waxaa kale oo aan rabaa inaan caddeeyo cid kasta oo reer jubbaland ah in madaxweyne axmed uu rabo wax kasta inuu awood uu u isticmaalo si dantiisa uu ugu meelmariyo taasoo saddexiyo toban sano uu kusoo caanamaalay waxaana daliil u ah in madaxweyne axmed diyaar u yahay wasaaradda amnigu qoraalkii ay soo saartay bishaan afarteedii iyo cadaadiska la saaray musharaxiinta taasoon u arko inay xaaladda sii murgin karto haddii aan laga baaqsan haddii aada ogolaan weydo talada inaad dhulka dhigto waxaad ogaataa wixii dhibaataha ee ka dhasha inaad adigu mas-uulka tahay wax badan haddii horey laguugu tanaasulay maanta ma dhici doonto shalayna ma ahan maanta xisaabta iyaysan kaa khaldamin cabdulaahi cali oo isagana ka mid ah xubnaha mucaaradka ah ee isu soo taagay xilka madaxa maamul goboleedka ashaadala dirarhka ah ee jubbaland ayaa kasoo horjeestay guddiga uu magacaabay axmed madoobe wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin go'aanada halka dhinac ah ee kasoo baxaya axmed madoobe wuxuuna tilmaamay in deegaanada maamulkaasi uu ka jiro fashil amni oo xooggan isaga oo sheegay in maalmihii u dambeeyey oo keliya ah maleeshiyaadkooda iyo kuwa kooxda ridada askar badan looga laayay dagaallo ay la galeen mujaahidiinta dhaawacyadooduna ay ku sugan yihiin xaalad liidata oo aysan wax daryeela haysan kuwa qaar iyaga oo dhaawacanna laga eryaday deegaanada maamulkaasi in la qariyo dadkii faraha badnaa ee siyaasiyiin lahaa ee qaarkood siyaasadda dibadda laga dhigay haddii marka wax uun la iska farsamaysan jiray waagii iyo waagan isku mid maaha laakiin hadduu yidhaahdo waxaan aniga ahayn jubbaland markii laga hadlayana aniga unbaa jubbaland ah ani haddii la waayo jubbaland way dumaysaa waa kala tegaysaa marka intaba waxaan aaminsanahay sax ma ah qaar ka mid a ciidamadii ku soo dhaawacmay ee ku jajabay ee soo halgamay dibadda la dhigay in badanoo ka mid ah laga tarxiiray deegaanka in badanoo ka mid ana ay dhaawac yihiin oo ay jajabeen oo ay lixaadkooda u beeleen in kuwaasi ka mid ana ilaa hadda ay ku jiraan difaacyada dhowr casho ugu dambaysay tiro fara badan oo ciidamada kuweenna jubbaland iyo federaalka ah oo iskaashanayo in badan oo ka mid a ayaa ku leeday dagaaladii halkaa ka dhacay warka ka soo baxay xubnaha mucaaradka ku ah axmed madoobe ayaa kusoo beegmaya xilli madaxa maamulkaasi uu wajahayo mucaaradad xooggan oo gudaha iyo dibadda ah maleeshiya aad u badanna uu kusoo daadiyey waddooyinka magaalada kismaayo axmed madoobe ayaana ku goodiyey in uu qabsan doono doorasho ka madax bannaan tan villa soomaaliya doonayso mahadsanid yaasir ugu dambeyntii ruux soomaali ah ayaa lagu afduubtay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed xilli ay sii kordhayaan dilalka afduubka iyo dhaca hantida ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalka koonfur afrika waxaa dhowaan magaalo ka mid ah dalkaasi lagu afduubtay wiil soomaali ah oo ku noolaa halkaasi wiilkan dhallinyarada ah ayaa lagu magacaabi jiray shacayb maxamed xirsi mana jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo laga helayo halka ay kooxaha afduubtay ay la aadeen wiilka soomaaliga ahaa mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ka hadlay afduubka loo geystay wiilkan soomaaliga ah waa arrin naxdin badan arrinta halkan ka dhacday oo ah shacayb maxamed xirsi oo lagu afduubtay ama magaalada port elizabeth galabta ama maqribkan barnaamijkana waxaan la wadaagnay laamaha ammaanka iyo qolooyinkii ku shaqada lahaa keyskii waa la furay waa lagu daba jiraa insha allahu tabaaraka watacaala baaristiisa iyo sida ay waxa u dhaceen wixii dhan ilaa haddana wax information ma hayno bartii ninka baabuurka lagaga dejiyey ayaan taaganahay baabuurkii kolley igu yaalaa inkastoo faraha uula tagay maalmo ka hor ayay ahayd markii laba wiil oo soomaali ah lagu toogtay magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika halkaas oo ay joogto ka noqdeen dalalka soomaalida iyo boobka hantidooda aad baad u mahadsan tahay marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu